بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa dersigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda saddex iyo kontonaad ee suuratu nnuur allah waxa u ihi subxaanah waaqsamuu biاllahi jahda aymaanihim lain amartahum laykhrujun qul laa tuqsimuu طaacatu macruufa ina allaha khabiiru bima tacmaluun allah waxa u ihi subxaanah waaqsamuu billaah waxaynu xalay ka soo warramayno aayaadkii ugu dembeeyey alla uu kaga warramay sifaadka munaafiqiinta welina waxa socda hadalkii munaafiqiinta lagaga warramayey allah waxau ihi waaqsamuu way dhaarteen kuwa munaafiqiinta ihi billaahi ilaahay ayay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaartooda intay taag iyo awood lahayd macnaha dhaartoodii ugu adkayd waa ghaayata aymaanihim jahdigiio intay awood iyo tamar lahaayeen oo dhan waa ku dhaarteenoo waxba kamay tegin wa aqsamuu waa ku dhaarteen billaah ilaahay bay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahooda taagteedii iyo awooddeedii oo dhan ayay ku dhaarteen dhaartii ugu adkayd waxay dhaar ku mareen lain amartahum haddii aad amarto nebi moxamedow ay bilkhuruuj inay jihaadka u baxaan haddaad farto layakrujunna inay baxayaan oy u baxayaan ayay dhaar ku mareen oy ku addeecayaan oonay ku khilaafay qul waxaad ku tidhaha nebi moxamedow laa tuqsimuu waxba ha dhaarannina taacatu macruufa khabar mubtadihiisii maxduuf yahay ka dhig sida jamaaludiin alqaasimiba maxaasinu taawiilka uu ku tilmaamay waxaad tidhaahdaa taacatukum taacatun macruufa taacatukum taacadiinu taacatun taaca weeyaan taacadaasoo macruufatun la yaqaano macnaha waa afka baarkiisa ee camal ma aha oo mid dhab ah ood ku dhaqmaysaan maaha weeyi ina allaha alla khabiirun waa mid xogogaal u ah oo og bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaanna ilaahay waa ogyaho waa arkayaa oo waxaad afka ka leedihiin iyo waxa uurkiinna ku jira ee kala duwan ilaahay waa arkaya oo waa ogyahay qul waxaad ku tidhaha nebi moxamedow atiicu llaaha ilaahay ateeca wa atiicu rasuula rasuulkana ateeca fa in tawallow haddii aad jeedsataan waa min baabi xadfi ixda taa'ayni takhfiifan oo tatawallow bay ahayd oo ta baa meesha ka maqan marka fa in tawallow haddii aad jeedsataan fa innamaa calayhi nebiga korkiisa waxa ahaaday uun maa xummila wixii loo xambaariyey ama lagu kalifee la saaray oo ah inuu risaalada iyo waxyiga dadka gaadhsiiyo wa calaykum idinkana korkiinna waxa ahaaday maa xumiltum wixii laydin saaray oo dee inaad rumaysaan oo raacdaan ah risaaladiisa wa in tutiicuuhu haddaad nebiga ateecdaanna tahtaduu waad hanuunaysaan wamaa cala arasuuli rasuulka korkiisana ma ahaanin ila albalaaqu gaadhsiin mooyaane gaadhsiintaasoo almubiinu ay ilbayinu cad ama almubiinu wax caddaynaysa wacada allaahu ilaahay waxa uu u yaboohay aladiina kuwii aamanuu rumeeyey minkum xaalay idinka idinka mid yihiin oo camiluu sameeyey alsaalixaati alacmaal asaalixaat acmaasha wanaagsanna sameeyey labadaa sifo kuwa ku sifoobay alla wuxuu u ballan qaaday layastakhlifannahum inuu khaliif yeelayo oo uu khilaafada iyo maamulka dhulka uu u dhiibayo ayuu rabbi u ballan qaaday layastakhlifannahum inuu khaliif yeelayuu gacanta u gelinayaa fil ardi arlada khilaafadeeda iyo maamulkeeda kama stakhlafa siduu uga khaliif yeelay aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey kuwii ka horreeyeyba siduu arlada gacanta ugu geliyee khilaafadeeda uu ugu dhiibay ayaa kuwanna uugu dhiibayaa hadday shuruuddaa la yimaadaan walayumakkinanna waxaan u makansiinayaa oo gacanta u gelinayaa alle lahum iyaga diinahum diintoodii ayaa u makansiinayaa alladii diinkaasoo irtadaa u rabbi raalli uga noqday lahum iyaga walayubaddilannahum waxa kaluu ugu beddelayaa min bacdi khawfihim cabsidoodii dabadeed amnaa nabadgelyo iyo ammaan ayuu ugu beddelayaa yacbuduunanii allah waxau yidhi anigoo keliyay i caabudayaan oo laa yushrikuuna ila wadaajin maayaan bii aniga cibaadadayda ay bicibaadatii shay-a waxba keligay bay i caabudayaan oo cibaadadayda cid kale ila wadaajin maayaan waman kafara ruuxa gaalooba huwa manku bacda dalik ay bacda dalika atamkiini walistikhlaaf istikhlaafka madaxda arlada looga dhigay ee diinta la makansiiye ammaankana la siiyey kadib kuwa ka gaalooba ee nicmadaa halkay ka garaabi lahaayeen rabbi ay ku garan lahaayeen ka gaalooba fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alfaasiquuna kuwa taacada rabbi ka baxay weeyi kuwaasi fusaaq ilaahay taacadiisa ka durkay oo bannaanka uga baxay weeyi allah waxau idhi wa aqiimuu ooga alsalaata salaadana ooga oo wa aatuu bixiya azakaata zakadiina siiya cidda ehelka wee mutaysatay wa atiicuu ateeca alrasuula rasuulkana ateeca lacallakum turxamuuna likay turxamuu si laydinku naxariisto ama lacallakum turxamuuna waxaa mudan tihiin oo la rajaynayaa in laydin naxariisto rajaa'a an turxamuu laa taxsabanna haw malaynin oo haw malaynin nebi muxamedow iyo ruux kastoo mukhaatabow aladiina kuwii kafaruu gaaloobay haw malaynin mucjisiina inay cajsi gelin karayaan ay rabbahum rabbigood inay caajis gelin karayaan oo ay ka baxsan karayaan ha u malaynin oo fil ardi arlada dhexdeeda inay ilaahay ku cajsi gelin karaan oy kaga baxsan karaan wa maawaahum hoygooduna annaaru naarta jahannamo weeyi walabi'sa alla ilaahe waxaa xumaaday almasiiru marjic iyo meel loo noqdana ay hiya oo naarta ah ayaa ugu xumaatay waalmaqsuusu bidammi annaaru yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow liyasta'dinkum idan ha ydin weydiistaan aladiina kuwii malakad ay mulkida aymaanukum midigyadiinnu oo addoommadiinnii ah iyo waaladiina kuwii lam yabluquu aan gaadhin alxuluma qaangaadhka minkum xaalay idinka idinka mid yihiin oo kuwii xorta ah ay yihiin addoommadiinnii idiin adeegayey intay doonaan ha leekaadaan iyaga da'doodiye iyo carruurtiinnii xorta ahaydee laakiin aan qaangaadhka ahayni idan ha ydin weydiistaan halaaa maraatin saddex jeer fasaxaydin weydiistaan min qabli salaati alfajri salaada subax horteed idan haydin weydiistaan oo yaanay iska soo gelin wa xiina tadacuuna markaad dhigaysaan hiyaabakum dharkiinna markaa iska dhigaysaan ee iska bixinaysaanna fasaxaydin weydiistaan min aldahiirati ay waqta adahiira xilliga hadhgalka ee duhurka xilligaa shaqada inta laga soo rabo wuxuu la qadeeye la yska qayluushanayo ee ruuxu maryihii dharkiisa uu dhiganayo xilligaa duhurka ee hadhgalkana waxa weeyaan haydin weydiistaan idanowyay iska soo gelin wa min bacdi salaati alcishaa salaada cishaa'i dabadeedna haydin weydiistaan fasax halaathu cawraatin ay hunna wakhtiyadaa saddexdee lasoo tilmaamay halaathu cawraatin waa cawraad saddexa waa saddex cawro oo lakum idinka idiin sugnaaday waa saddex wakhti oo cawro ah oo qofka cawradiisii ay faydmayso oo dharkii ay iska dhigayaan oo dadkii waxa weeyaan aanay habboonayn in hoygooda loogu galo allah waxau idhi laysa ma ahaanin calaykum korkiinna iyo walaa calayhim korkooda toona idinkoo awliyaa'ul umuurkii iyo waalidkii ama saadadii ah iyo iyagoo carruurtii ama addoommadii ah labadiinna midna korkooda ma saara junaaxun wax dembiihi bacdahunna saddexdaa cawro dabadood wixii aan saddexdaa ahayn inay idiidan la'aan idiin soo galaan dembi kama saara idinka iyo iyaga toona tawaafuuna calaykum ay hum iyagu waa kuwan ubadkiinnan iyo addoommadan idiin adeegaya ee tawaafuuna waa kuwa ku wareegaya calaykum korkiinna oo iyagaa idiin soo gelaya oo idinkaa u gelaya oo dad isku wareegaya oo de isu adeegaya oon kala maqnaanayn baa tihiin waxaa lagu sii adkeeyey bacdukum calaa bacdin ay bacdukum barhkiin taa'ifun waa mid ku wareegaya calaa bacdin barhka kale taa'ifun usoo qadar ama yatuufu barhkiinba barhka kale ayuu ku wareegayaa oo idinna iyaga waxaa ugu gelaysaan lilistikdaam si aa u adeegsataan oo u dirataan oo wax ugu dirataan oo wax idinku qabtaan iyana waxay idinku soo gelayaan lilkhidma si ay idinku adeegaan oo wax idinku qabtaan markaa badhbabarhka kale ayuu ku wareegayaa oo kuwo kala maarmo ma tihidin alla waxau idhi kadalik ay kamaa bayana allaahu tilka al aayaat aayaadkaa hore loo soo xusay siduu rabbi u caddeeyey oo kale ayaa yubayinu llaahu alla u caddaynayaa lakum idinka uu idinku caddaynayaa al aayaati aayaadka uu idinku caddaynayaa wallaahu allana caliimunkii cilmi badan weeyi xakiimun ee xukum iyo xikmad baleh waidaa balaqa marka ay gaadhaan al adfaalu carruurtii minkum xaala idinka idinka mid yihiin oo kuwa xortaa ay yihiin alxuluma wakhtigii qaangaadhka carruurtu marka ay gaadho falyasta'dinuu idan markaa ha idin weydiistaan kama sta'dana siday idanka idiin weydiisteen alladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyeba kuwii iyaga ka horreeye waaweynaaye qaangaadhka ahaaba siday idanka idiin weydiisanayeene idan la'aan aanay idinku soo gelayn iyana idan ha idin weydiistaan kadaalika yubayinu allaah ay kamaa bayana allaahu tilka al aayaat sida axkaamtaa iyo aayaadkaa hore rabbi u soo caddeeyey ay midla daalika tabyiin caddayntaa hore oo kale ayaa yubayinu allah ilaahay idinku caddaynayaa lakum idinka aayaatihi aayaadkiisa wallaahu allana caliimunkii cilmi badan weeyi xakiimun ee xikmad badan waalqawaacidu kuwii fadhiistay ee min annisaa'i haweenka ka mid ahaa ka fadhiistay dee waxa weeyaan guurka iyo dhalmada iyo caadada iyo waxaasoo dhan shahwatu nikaax ka fadhiistee gaboobee da'da gaadhay allaatii haweenkaasoo laa yarjuuna aan rajaynayn nikaaxaa guur oon iyaguna damcayn in la guursado cidina aanay u hunguroonayn oo ah dad gaboobay oo da'ah falaysa maahaanin calayhinna korkooda junaaxun wax dembigii kama saara an yadacna fii an yadacna inay iska dhigaan siyaabahunna dharkooda waa jilbaabkii saree weynaa maaha dharkii hoose quruxda hoose qarinaayey waa jilbaabkii sare maryahooda waaweyn ee sare inay iska dhigaan dembi kama saara maxaase shardi u ah hayra mutabarrijaatin ay hayra mudhiraatin kuwa muujinaya hayrkood xaal ay yihiin bisiinatin qurux muujinaya iyagoon quruxdooda muujinayn wa an yastacfifna inayse iska dhowrsoonaadaan oo ay jilbaabkooda iska wataan oo iyagoo da'a haddana waxba aanay dhigin ay iska sii wataan ayaa khayrun u khayr badan lahunna iyaga oo uga khayr badan inay dhigaan fasax bay u haystaan oo waa loo ruqseeyey inay iska fudaydiyaan jilbaabkii iyo xijaabkii weynaa ee saaraa waxaase u khayr badan inay iska xidhnaadaan oonay iska dhigin wayse u bannaan tahay wallaahu allana samiicunkii maqal badan weeyi bikulli maa yuqaal wax kasta oo lagu hadlo caliimun oo u ogaal badan bikulli maa yufcal wax kastoo la samaynayana alla waxau idhi laysa ma ahaanin cala al acmaa kii indhoolaha ahaa korkiisa ma ahaanin xarajun dembi walaa cala al acraji kii laangadhaha ahaa ama waxa weeyaan naafada ahaa korkiisana ma ahaanin xarajun dembi walaa cala almariidi kii bukayna korkiisa ma ahaanin xarajun dembi oo maxaanu dembi ka saarayn mutacallaqii nafyulxarajka yacni dembiga waxaan laga rafciyey waa la xadfay marka waxaa loo soo qadari karaa si uu caam u noqdo ay fii maa laa yastatiicuunahu wax alla waxaanay karaynee karaan iyo awood aanay u lahayn kuma dembaabayaanoo waa laga rafciyey oo jihaadkiiyo dagaalkii ka mid yahay iyo wax alla waxaanay itaaliya awoodu lahayn ilan waa dad ama naafaa ama buka ama wax ka dhiman yihiin oo aan xubnahoodu dhammays ahayne waxaa kaloo lagu fasiray rafculxarajka sida uu jamaaludiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka isagu ku tilmaamaya uu rajaxayo inuu yahay rafculxaraji fi takhallufi can iljihaad waxaa dembiga lagaga kor yeelee laleeyahay ku dembaabi maayaan waa jihaadka inay ka hadhaan oo waa loo cudurdaaray ilan awood iyo itaal ay ku jihaadaan ma leh oo qaarna waa naafo qaarna way bukaan waxaa kaloo lagu fasiray rafculxaraj ay mu'aakalatuhum dembi kama saara in wax lala cuno kuwa naafada ah oo lagu dembaabi maayo waxaanay soo degtay dadka muslimiintiihi markii ay yaro dhibsadeen ee ay iska ilaaliyeen inay wax la cunaan iyagoo ka baqanaya dadka naafada ee aan dhammayska ahayn inay dee dulmiyaan oo waxa weeyaan ay wax ka badsadaan alla waxau idhi walaa calaa anfusikum nafihiinna korkiinnana ma ahaanin ay xarajun u soo qadar idinkana wax dembii idinkama saara an taakuluu fii an taakuluu inaad ka cuntaan min buyuutikum guryihiinna xaggooda inaad wax ka cuntaan aw buyuuti aabaa'ikum ama aabbayaashin guryahoodii aad wax ka cuntaan aw buyuuti ummahaatikum ama hooyooyinkiin guryahoodii aad wax ka cuntaan aw buyuuti ikhwaanikum ama walaaladiinnii ragga ahaa guryahooda aad wax ka cuntaan aw buyuuti akhawaatikum ama hablihiinnii aad walaalahaydeen guryahoodii inaad wax ka cuntaan aw buyuuti acmaamikum ama adeeradiin guryahoodii aw buyuuti cammaatikum ama edooyinkiin guryahoodii aw buyuuti akhwaalikum ama abtiyaashiin guryahoodii aw buyuuti khaalaatikum ama habaryarihiin guryahoodii aw maa ama kii inaad wax ka cuntaan dembi idinkama saara malagtum aa hantideen mafaatixahu mafaatixdiisa kaad mas-uulka ka ahaydeen ama laydiin wakiishay gacanta ku hayseen isagana inaad wax ka cuntaan dembi idinkama saara aw sadiiqikum ama saaxiibkiin gurigiisii inaad wax ka cuntaan dembi idinkama saara laysa ma ahanin calaykum korkiina junaaxun dembi idinkama saara an taakuluu fii an taakuluu inaad cuntaan jamiican ay mujtamiciina xaalaatiin kuwa isku dhan oo wadaagaya oo wada jira aw ashtaatan ay mutafariqiina ama xaalaatiin kuwa kala tagsan oo aan wadaagayno gooni gooni wax u kala cunayo qofba saxankiisa gaar loogu soo ridayo allah waxau idhi faidaa dakhaltum haddaba markaad gashaan buyuutan guriyo fasallimuu salaama calaa anfusikum nafihiinnii salaama taxiyatan salaan waa masder min hayri lafdihi laakiin macno ahaan la mido waa salaantii uun fasallimuu salaama calaa anfusikum nafihiinnii salaama taxiyatan ay salaaman salaan salaama salaantaasoo min cindi illaah ilaahay agtiisa ka ahaatay salaantaasoo mubaarakatan la barakeeyey salaantaasoo tayibatan wanaagsan kadalik ay midla daalika atabiyiin caddaynta alla aayaadkaa hore uu soo caddeeyey oo kale ayaa yubayinu allah alla idinku caddaynayaa lakum idinka al aayaati aayaadka lacallakum tacqiluuna likay tacqiluu si aa u garataan oo wax u fahamtaan alla waxau idhi innama almu'minuuna mu'miniinta dhabtee dhammayskiihi waxay yihiin uun alladiina waa kuwa aamanuu rumeeyey billaahi alle iyo wa rasuulihi rasuulkiisa waidaa kaanuu markay ahaadaanna macahu ay maca arasuuli rasuulka la jirkiisa markay yihiina ay la joogaanna calaa amrin arrin korkiina ay ku sugan yihiin arrinkaasoo jaamicin wax kulmiya oo danguuda lam yadhabuu mu'miniintaa dhabtii iskama dhaqaaqaan oo iskama tagaan xataa yasta'dinuuhu ilaa ay rasuulka ka idan dalbaan uu fasaxo inna aladiina kuwa yasta'dinuunaka idanka ku weydiisanayaa nebi muxamedow ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa yuuminuuna rumaynaya billaahi alleh iyo wa rasuulihi rasuulkiisa fa ida staadanuuka marka ay haddaba fasax ku weydiistaan libacdi shanihim arrinkooda badh ka mida iyo baylahdooda markay kaa codsadaan inaad u fasaxdo fa'dan u fasax liman axadka shi'ta aad doonto oo minhum iyaga ka mida wastakfir una dembi dhaaf dalab lahum iyaga allaha ilaahay dembi dhaaf u weydii waayo ina allaaha alleh ghafuurunkii dembi dhaafis badan weeyi raxiimunee addoommadiisa u naxariis badan laa tajcaluu ha ka yeelina ducaa'a arasuuli rasuulku yeedhista uu idiin yeedhayo baynakum ee dhexdiinna ahaatee ha ka dhigina ka ducaa'i bacdikum bacdaa sida barhkiin barhka kale ugu yeedho ama laa tajcaluu ha ka yeelina ducaa'a rasuuli rasuulka yeedhiddaa idinku u yeedhaysaan baynakum dhexdiinna ka ducaa'i bacdikum badhkiin siduu ugu yeedho bacdan badhka kale ha ka dhigina qad yaclamu allaah ilaahay dhabahaan wuxuu u og yahay alladiina kuwa yatasallaluuna ka siibanayee ka dusaya minkum xaala idinka idinka mid yihiin liwaadan iyagoo ku gabbanaya geed ama gidaar ama qof isku toosinaya si aan loo arag oo marka arrin guud iyo dan guud laga shaqaynayo ee laga shirayo kuwa dhuumanaya ee dhuumaalaysiga ku- iyo dhuumashada ku baxaya ilaahay waa ogyahay iyadoo nebigu u idmin kuwa iska baxsanaya si qarsoon ee falyaxdar ha ka digtoonaadaan aladiina kuwa yukhaalifuuna khilaafaya can amrih rasuulka amarkiisa kuwa khilaafaya ha ka digtoonaadaan an tusiibahum inay haleesho fitnatun fitno iyo imtixaan adduunya inuu ku dhaco aw yusiibahum ama uu haleelo cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya ku adduunyo ugu soo degdega iyo ku dib loogu dhigaba alaa hooyaay inna lilaah alle waxa u sugan maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wal ardi arlada dhexdeeda qad yaclamu dhab ahaan buu ogyahay alle maa waxa antum idinku calayhi korkiisa aa ku sugan tihiin sifada aa ku sugan tihiin iimaan iyo nifaaq waxa uu yahayba xaalkiinna iyo xaqiiqadiinna rabbaa xogogaal u ah wa yowma maalinna rabbi waa ogyahay yaclamuda ayaa ku camal falayse maalinka oo yurjacuuna loo celinayo dadka ilayhi ay ilallaahi alle xaggiisa oo fa yunabbi'uhum dabeed alla wuxuu uga warramayaa oo macnaha ku abaal marinayaa bimaa camiluu ay iladii camiluuhu kay sameeyeen maada mawsuulo marka laga dhigo ama bimaa camiluu bicamalihim camalkoodii maada masderiye marka laga dhigo wallaahu allana bikulli shayin shay walba caliimun kii ogaal badan weeyi ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkan wuxuu ku tilmaamay arrimo muhiim ah waxaa ugu horeeya kadibu lmunaafiqiina fi iddicaa'i taacatihim lixukmi illaah waxaa laynoo bayaamiyey kuwa munaafiqiinta ah sheegashada ay sheeganayaan inay amarka rasuulka qaadanayaan haddii la amro inay beentahoonay run ahayn oo alla waxau idhi subxaanah wa aqsamuu billaahi jahda aymaanihim lain amartahum laykhrujun waxay dhaar ku mareen dhaartoodii ugu adkayd in haddaad nebi muxamedow amartoo tidhaa baxa ay baxayaanoonay ku caasiyey waxaase la yidhi qul laa tuqsimuu taacatun macruufa waxaad ku tidhaahdaa waxba ha dhaarannina daacadiinna waa la yaqaanaa waa afka baarkiisa ay qowlun bilaa camal waa hadal aan camal iyo ficil la socon oo tafsiir waa kaynu marray oo in la yidhaahdo waa khabar mutadihiisii maxduuf yahayoo ay taacatukum taacatun macruufa daacadiinna waa la yaqaanaa oo waa afka baarkiisa wax runa ma aha waxaa kaloo lagu fasiray in la yidhaahdo taacatun macruufatun huwa almuraadu minkum waxa laydinka doonaya laydinka dalbanaya waa taaco macruuf oo rasuulka inaad raacdaan oo idanka baydhin ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay markaa dhaarahoodaasi dee wax ra- yacni raad ama sixo ama ansixid la inaanay ahayne wax afka baarkiisuun inay tahay aayaadkii kale alla ku tilmaamay dhaartooda inay gaashaan un ka dhiganayaan oo alla waxau idhi ittakhaduu aymaanahum junnatan fasaduu can sabiili illaah dhaarahooda waxay ka dhigteen gaashaan ay dhiiggooda iyo maalkooda ku dhowraan ilaahay jidkiisii waa ka jeedsadeen dadkana waa ka jeediyeen marka waxay dhaarta u marayaan dee si naftoodu u badbaado xoolahooduna u badbaado yaxlifuuna lakum litardaw canhum mar kale allah waxau idhi waxay idinku dhaaranayaan si aad raalli uga noqotaan marka dhaarbadnida munaafiq waa lagu yaqaanaa waayo wuxuu garanayaa dee inaan la rumaysanayn oo iskuma kalsoona walidaalik ayaa ruuxa muuminkaa waxa munaasab u ah si aanu munaafiqa u shabihin dee dhaartiisu hadalkiisa inaanay ka soo horrayn dhaartu wax fudud ma aha ilaahay waxau yidhi waxfaduu aymaanakum war dhaartiinna ilaashadow ha ku degdegina marka xaaladda uu dhaaranayo mu'minku waa xaaladda dantiiyo daruurada ay keentay arrinka culus laakiin kelmadduu yidhaahdaba wallaahi billaahi inay ka soo hormarto maaha wax wanaagsan waxaanay tilmaamaysaa fudaydsiga qofka dhaartu aanay waxba la ahayn waayo dhaartu waa wax weyn magacii allah lagu dhaaranaya mar haddii ilaahay lagu dhaaranayo asmaadiisii iyo sifaadkiisii waa in la dhowro dhaarta oo aan laga dhigan dheeldheel iyo wax mar walba lagu dhaco taasaa markaa ilaahay inoo tilmaamay waxaanu alla ku gebagabeeyey ina allaha khabiirun bimaa tacmaluun ilaahay xogogaal buu u yaho waa og yahay waxaad samaynaysaan oo afkiinnan iyo uurkiinnan iskhilaafsan ean iswaafaqsanayn dee ilaahay waa og yahay oo waxba kama qarsoona waxaa kaloo rabbi ku tilmaamay aayaadkan shartu listikhlaafi waltamkiini fi alard aliimaanu walcamalu asaalix maca alistiqaamati cala altawxiidi waalibticaadi can alshirki waalbidac dadka in muslimiinta alla makansiiyo arlada gacanta loo geliyo oo guusha ay gaadhaan ilaahay waa ballan qaaday laakiin ballanqaadkaasi ballanqaad iska furan oo mutlaqa maahee waa ballanqaad muqayad ah oo wuxuu ku xidhan yahay shuruud iyo sifaad hadday muslimiintu la yimaadaan ilaahayna ballanqaadkiisii u buuxinayo o aanu kaga baxay shuruuddaas dadkii hore waa xaqiijiyeen oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisii iyo alkhulafaau araashiduuna min bacdih markay sifaadka la yimaadeen ayaa ilaahay ka yeelay khulafaa al ard siday arrintaasi hore ugu xaqiiqowday ayay dibna ugu xaqiiqoobaysaa haddii lala yimaado sifaadka sifaadku waxa weeye wacada allaahu aladiina aamanuu minkum wa camiluu saalixaat cid walba ilaahay uma yaboohine kuwa iimaankaiyo camalka saalixa isku daray baa loo yaboohay marka shardiga ugu horeeyaa waa taxqiiqu liimaan iimaankiiyo caqiidada in la xaqiijiyo oo la rumeeyo oo yacni waxa weeyaan caqiido saxa la xaqiijiyo lala yimaado camal saalixina uu raaco dabee tawxiidka lagu toosnaado oo shirkiga laga dhowrsado yacni laga nafta laga dhowro iyo mujtamacaba oo yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a maxalligu waxa uu ka odhanayaa jalaalaynka yacbuduunanii waa jumlatun musta'nafa fii xukmi tacliil yacbuduunanii waa jumlo hor loo la bilaabanayo laakiin waxaa loo keenay litacliil oo waxay sabab iyo cillo u tahay tamkiinka iyo istikhlaafka ka horeeya oo waxay ka dhigan tahay in la yidhi oo kale waxaa dadka gacanta loogu geliyey arlada oo madax ummadda looga dhigay waayo yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a waa muwaxidiin towxiidka ku toosan oon shirki shaqo ku lahayn marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa dee waxa istikhlaaf iyo hoggaanka arlada lagu hantaa waa hanuunka iyo towxiidkaas iyo iimaanka iyo camalkaa saalixa ah oo lagu sifoobo marka ummadda awalkeedii hore markay sifaadkaa la yimaadeen ayay hoggaankii caalamka oo dhan hanteen oo hoostooda la yimid innakuna markii sifaadkaa la xaqiijin waayey ayaa ummaddu ay dullowday oo gaal lagu salliday haddii ummaddu ay diinteeda dib ugu noqoto oy sifaadkaa la timaadana ballanta ilaahay way imanaysaa oo ma baaqanayso jamaaludiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka wuxuu ku odhanayaa aayaddaa markuu fasiraayo waxa uu idhi fii haadihi alaayati min addalaalati calaa sixati annubuwa lilikhbaari bilgaybi calaa maa huwa calayhi qabla wuquucihi maa laa yakhfaa wuxuu odhanayaa aayaddan waxaa ku sugan deliil cad oo tusinaya runnimada ay run ahayd rasuulnimada nebi moxamed iyo nebinimadiisu mid sugan oo runa inay ahayd deliil cad oo tusinaya aayadda laga qaadanaya waayo aayaddu waxay ku warantay wax maqan ayaa sida uu noqon doonuu u dhici doono isagoon weli dhicin la tilmaamay dee marka halkaa waxaa ku sugan deliil cad oo laa yakhfaa aan ka qarsoonayn qofkii caqli iyo cilmi leh waayo sidii alla u warramee u sheegay ayay u dhacday wuxuu yidhi imaamku faqad anjaza allaahu wacdah ilaahay ballanqaadkiisii waa u rumeeyey wa adharahum calaa jasiirati alcarab jasiiradii carbeedna iyaga ayuu waxa weeyaan gacanta iyo libinta sare ka siiyey oo qabsadoo xukumay waftataxuu bacdu bilaada almashriqi waalmaqrib bari iyo galbeedna jasiirat alcarab dabadeed waa furteen wamasaquu mulka alakaasirati wa malakuu khasaa'inahu wuxuu yidhi nimankii boqorradii furus iyo ruumna boqortinimadoodiiyo mulkigoodii way googooyeen waxaanay hantiyeen khasaa'intoodiiyo wixii mulkigooda ahaabay gacanta ku dhigeen wastawlow cala addunyaa adduunyadii waa hantiyeenoo way xukumeen wa saaruu ilaa xaalin yakhaafuhum kullu man cadaahu waxay ahaadeen baa sheekhuu yidhi muslimiintii hore xaalad qof cid alla ciddii ka soo hadhay ama ka soo horjeedaa ay ka haybadaystaan oy ka baqdaan oonay kusoo dhicin marka hadalka sheekhu waxa uu tilmaamayaa dee aayaddan waxaa ku jira waa calamun min aclaami annubuwa oo rasuulnimada nebi moxamed runnimadeedii ayay caddaynaysaa waayo aayaadkii lagu soo dejiyey wax maqan lagaga warramay sidii looga warramay bay u dhacday oo ma baaqan siday ballantaa hore u xaqiiqowday u dhacday ayaa kuwa dambe aakhiru zamaankana ay ugu xaqiiqoobaysaa hadday sifaadka la yimaadaan waayo tamkiinka iyo istikhlaafka alla uu ballan qaaday wakhti kuma xidhna meelna kuma xidhna ee sifaad buu ku xidhan yihi oo markay muslimiintu sifaadkaa la yimaadaan ilaahay wixii uu ballan qaaday waa helayaan marka ay sifaadka la iman waayaanna dee waxa dhacaysa waxa maanta dhacaya oo dee waxa weeyaan gaal baa lagu sallidaya walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila gaalna ilaahay waddo uu kaga sarreeyuu ku qabsado uu ku dullaysto u yeeli maayo mu'miniinta korkooda hadday iimaanka ka run sheegaan marka cala lmu'miniina baa la yidhi yacni mushkiladdu waxay ka jirtaa waa fii taxqiiqi aliimaan oo iimaanka ayaan halkii la rabay gaadhin sidaasaa markaa dhibaatooyinku inoogu dhacaya walayansuranna allaahu man yansuruhu ina allaha laqawiyun casiiz waxaa kaloo alla uu yidhi ilaahay waa u hiilinayaa oo waa u nusraynayaa cidda u hiilisa ee macnaha diintiisa iyo amarkiisa u gargaartee kor yeesha ilaahay waa mid awood badan oo qaalib oon cid waxa weeyaan cidina aanay ka qaalib noqon karin dabeed ilaahay waxa uu tilmaamay sifaadka kuwa loo hiilinayo oo waxa uu yihi aladiina in makkannaahum fi lardi aqaamuu asalaata wa aatawu azakaata wa amaruu bilmacruufi wanahw can ilmunkar walilaahi caaqibatu lumuur waa kuwa haddaannu arlada u dhiibno oonu gacanta u gelinno salaada oogaya ee sakada bixinaya wanaagga dadka faraya xumahana ka reebaya cidhibta iyo ma'aalka dambana rabbi baa iska leh subxaanahu wa tacaala marka altamkiinu walistikhlaafu fi lard waxa uu ku xidhan yahay shuruuddaas inay dadka mu'miniintu ay la yimaadaan waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay aadaabu lbuyuuti waddukhuul ilayha waalaklu minha aadaabtii guryahoo horena wax ka mida loo soo ishaaray iyo gelitaankii la galaayey iyo in wax laga cuno aadaabteeda wax ka mida ayaa rabbi u aayaadkan ku tilmaamay oo alla waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu liyastaadinkum aladiina malakat aymaanukum waladiina lam yabluquu lxuluma minkum talaata maraat waa aadaabtii guryaha loo gelayey alla wuxuu tilmaamay kuwa addoommada ah iyo kuwa carruurta ah ee had iyo jeer inoo soo gelaya idan la'aan ilan mashaqo iyo xaraj bay noqonaysaa haddii la yidhaha ma soo geli karaan oo waalidkii iyo dadkii mas-uuliyiintaaba u baahan inay u adeegaan oy wax u qabtaan mar walba haddii la yidhaha soo idan dalbana dee xaraj iyo culays bay ku tahay marka waxaa la yidhi kuwan addoommada iyo carruurtaa yaryareen weli qaan gaadhin saddex jeer ha idinka idan qaataan inta kale way u furan tahay hadday soo gelayaan idan la'aan saddexdaa jeer waa saddex xilli oo cawro ah oo la diidayo ubadkii iyo awlaaddii indhahoodu inuu ku dhaco waxaan habboonayn waa xilli waxa weeyaan salaadda subax ka hor wakhtina waa salaada cishaayi kadib dee marka la yska jiibsado xillina waxa weeye xilliga hadhgalkee duhurka marka guryaha lagu soo hoydo dee mar dharka layska dhigtee layska qayluushanayo waxaa loo diidayaa markaa dee waxa weeyaan labadii lamaanaha ee isqabay dee mucaamala dhex mari karta oo iyagoo asnaa almucaamala ayaa ilmihii hadduu soo galo dee waxay ku noqonaysaa argagax iyo cabsi iyo dhibaato iyo dhaawac weyn bay ku noqonaysaa waxaa kaloo dhici kartaba jimaac iyo wax la midii haddaanu socon dee cawradii oo faydantay oo kashifantay inay indhahooda ku dhacaan iyaduna waa dhaqan xumo iyo dhibaato aan dee dan u ahayn marka islaamku siduu u ilaaliyo aadaabta darteed baa saddexdaa wakhti ee cawrada lagu tilmaamay ee qofka maradiisii iyo cawradiisii iyo laga yaaba dee inay iska beylhasan yihiin oo aanay ilaashanayn wakhtiyadaa saddexda ah yay soo gelin baa la yidhi carruurtii yaryarayd iyo addoommadii toona laakiin waxaa la yidhi saddexdaa wakhti wixii ka soo hadhay dembi idinkama saarna hadday idiin soo galaan waayo waa kuwa idinku wareegayo oo idinkaa u gelayo iyagaa idiin soo gelayo ma kala maarmaysaanoo waa idiin adeegayaan marka wixii saddexdaa ka soo hadhay waa u furan tahay xukumkaa ilaahay markuu inoo tilmaamay oo raxmatan binaa ah naxariis laynoogu naxariisanayo iyo ilaalin sharafka iyo xurmada addoommada la dhowrayo ayaa waxaa lagu xijisiiyey carruurtii laakiin hadday qaan gaadhaan waa kuwii axraarta ahaa addoommadu iyagu mar walba dee waa dadkaa u adeegayo dee gaala baxaya marna u soo gelaya marna ka baxayo saddexdaa wakhti mooye waxa kale dee waa u idman yihiin laakiin carruurtii xorta ahayd ay dhaleen markay qaangaadh noqdaan dee waxaa la yidhi iyagana falyasta'dinuu kama sta'dana aladiina min qablihim kuwii ka horreeyeyba siday u idan dalbeen iyaguna fasax ha u codsadaan oo fasax la'aan yay soo gelin marka kama sta'dana aladiina min qablihim dee hore waxaa laynoogu soo tilmaamay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan hayra buyuutikum xataa tasta'nisuu wa tusallimuu calaa ahliha oo idanku waa ina soo maray waxaa kaloo lagu fasiray in looga jeeda aladiina min qablihim dee kuwii iyaga hortood qaan gaadhayba siday mareen uun ha maraan oo kuwaa hore siday idanka u dalbanayeen ha u idan dalbaan oo idan la'aan yay ku soo geli ilaahay markaa wuxuu caddeeyey kadalika yubayinu allaahu lakum aayaatihi wallaahu caliimun xakiim ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu siduu aayaadkaa horeba idinku faahfaahiyuu u caddeeyo u qeexay ayuu aayaadkiisoo dhan idinku caddaynayaa intaa ilaahay markuu inoo tilmaamay ayaa waxa kaloo layna dareensiiyey ahamiyatu lxijaabi sharci haweenku inay xijaabtaan oo korkooda asturaan muhimadda ay leedahay iyo siday u tahay arrin culus oo aan la fudaydsan waxaa laga qaadanayaa culayska uu xijaabka iyo muhiimadda uu leeyahiy makaanadiisu inay sarrayso aanay sokayn waxa alla uu yidhi waalqawaacidu min annisaa'i alatii laa yarjuuna nikaaxan falaysa calayhina junaaxun an yadacna tiyaabahun haweenkii guurka ka fadhiistay ee inay damcaan oo doonaan nikaax waxa weeyaan ka fadhiistay sidoo kale dhalmadayska noqday ama sunnagoyska ee caadaduna ka go'day dhalmadana daayey da'da ahaayee gaboobay guurna aan rajo iyo damc kaga jirin oo waxaa la yidhi waa allatii laa tashtahi walaa tushtaha waataan iyaduna wax doonayn iyadana aan la damcayn oon la hunguraynayn yacnii gabowga ay gaadhiya siday u weyn tahay haweenkii caynka ahaa ilaahay waxa uu yidhi wax dembigii kama saara inay maryihii korka ka saaraa ee jalaabiibta inay iska fudaydiyaan oo dee dharkii hoose ee cawradooda qarinaya mooyaane maradii sare ee weynayd ee madax iyo mijaba dam lagu siinaya tin iyo cidhib waa laga fudaydiyey haweenkaa gaboobay ee da'da ah waxaa shardi lagu xidhay hayra mutabarijaatin biziina iyagoon qurux muujinayn oo islaanta lafteedii hadday isa soo qurxiso isa soo dhaldhalaalisoy quruxdeeda ay la soo banbaxdo dee xikmad carabiga waxay tidhaahdaa likulli saaqitatin laaqita wax kastoo dhaca mid ku foorarsadoo qaatun baa la arkay hadda wax aan qiimabo lahayn hadduu dhaco likulli saaqidatin laaqida marka habarta lafteedii dee hadday isa soo buunbuuniso wax isa soo marmariso dee ku hungureeyuunbaa la arkay marka iyada lafteedii waxaa lagu shardiyey hayra mutabarijaatin biziina qurux waa inaanay muujinay oo shardi waxa waa marka jilbaabka laga fudaydiyey quruxdoodii inaanay bannaanka soo dhigin waxaa la sii raaciyey wa an yastacfifna khayrun lahun islaamaha gaboobay laftoodu inay dhowrsoonaadaan oo macnaha jalaabiibtii laga fudaydiyey ay iska huwanaadaan oonay dhiginba ayaa u khayr badan arrimo dhowraynu ka qaadanna arrinka koowaad waxa weeye horta waxaa la yidhaha jilbaabku ma aha marooyinkan hoose ee dee cawrada hoose qarinaya dharkan caadigaee hoosta laga xidho ee madax iyo mijabadee la saaray isaga laftiisa hadday masar tahay hadday shalmo tahay hadday diricii tahay hadday dharkii hoose tahay maryaha caadigee la xidho ee quruxdii iyo cawradii hooseo dhan qarinaya marada weynee ka sii wada sarrayse min alqarni ila alqadam geeska ilaa gumadda gaadhaysa ayaa horta jilbaab laydhaah islaantii gabowday waxa la yidhi waa laguu banneeyey inaad iska dhigtana waa jilbaabkaas laakiin marooyinkii kale cawradeeda ay ku asturaysay dee iska dhigi mayso isqaawin maysa way xidhnaanaysa waxaynu halkaa markaa ka fahmaynaa haddii marka horeba ay shalmad leeahayd oonay jilbaabba aanu uga sarrayn dee ma shalmadda dhigaa la leeyahay abadan waxa weeye qofkii marka horeba dharkan hoose jilbaabka uga sarreeyey ayaa la leeyahay jilbaabkii sare waa lagaa fudaydiyey mar hadday da'daa gaadhaan oo iyaguna aanay wax damcayn iyagana aan la damcayn marka halkaa waxaad ka qaadanaysaa dee shalmadaadii iyo dharkaagii hoose xijaabkuu noqon maayee quruxda hoose iyo cawradunbuu asturayaayo jilbaabka sare waa inuu ka sarreeyo oo weliba shuruudda ay culimmadu u dhigeenna dee u dhammaystirto hadday noqoto ballaadhka hadday noqoto qarada hadday noqoto inaanu qurux noqon yacni shuruudaha macruufkee loo dhigo aayaddaas waxaynu ka fahmanaa markaa ahmiyadda uu leeyahy xijaabku waayo islaanta lafteedii baa la yidhi waa an yastacfifna khayrun lahun way u bannaan tahay laakiin inay sidatoonay dhigin baa u khayr badan innankana waxaa laga yaabaa dee shabadihii iyo dhallinyartii ayaa loogu taaglayay jilbaabka oo fudaydinaya ama aan qaadanaynba sheekhulalbani calayhi raxmatullah sida kitaabkiisa xijaabuulmar'ati almuslima uu ku soo naqliyey aharka saxiixa ah caasimulaxwal baa waxa uu yidhi kunnaa nadkhulu calaa xafsa binti siiriin waxaanu u soo geli jiray buu yidhi xafsa binti siiriin oo waqad jacalat iljilbaaba haakada wa tanaqabat bih iyadoo jilbaabkii intay isku soo daday yacnii kuna niqaabato madax iyo mijabo ku daday fa naquulu lahaa markaasaannu xafse ku odhan jirray iyadoo da-oo gabowday raximakillaah xafsay allaha kuu naxariistee qaala allaahu tacaala alla waxa uu yidhi waalqawaacidu min annisaa'i allaatii laa yarjuuna nikaaxan falaysa calayhinna junaaxun an yadacna tiyaabahunna hayra mutabarijaatin biziina huwa aljilbaabu waxa uu yidhi waxaanu ku odhan jirray aayaddaa intaanu intaannu akhrino ilaahay waa kaa fududeeyey xafsaay jilbaabkan aad dam isku siiseed korkaaga ku dadaye dee waxa weeyaan iska fudaydiyo ha isdhibin rukhsada qaada iyo fasaxa lagu siiyey wuxuu yidhi caasim fa taquulu lanaa ayu shayin bacda daalik aayadda dhammaystiro oo maxaa ka dambeeyey nagu odhan jirtay buu yidhi fa naquulu markaasaannu odhan jirray dee waxaa ka dambeeya wa an yastacfifna khayrun lahunna inay se dhowrsoonaadaan baa u khayr badan fa taquulu huwa ihbaatu ljilbaab isticfaafka iyo dhowrsoonaanta la tilmaamay waa jilbaabka in la daysto oo aan la dhigin waxaad halkaa ka qaadanaysaa markaa dadkii hore siday xijaabkiiyo asturka ku ahaayeen iyagoo gaboobay oo lagaba fudaydiyey ayaa haddana loogu taag waayey naftiinna ka dabciya innakana kuwii dhallinyarta ahaa ayaa loogu taag laayahay quruxduu alla idinku manaystay qariya oo ragga bannaanka ha u soo dhigin oo ha u soo bambixina waxaa kaloo ku sugan aayaadka aadaabu lmu'miniina fii mucaamalatihi maca rasuuliillaah aadaabta iyo habdhaqanka ay mu'miniintu ula dhaqmayaan waxa weeyaan rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo alla waxa uu tilmaamo uu yidhi inama almu'minuuna aladiina aamanuu biاllahi wa rasuulihi wa idaa kaanuu macahu calaa amrin jaamicin lam yadhabuu xataa yasta'dinuu mu'miniinta dhabta ah ee sifaadka dhabta ah laga helay waxa weeye kuwa horta rabbi iyo rasuulkiisaba rumeeyey waana kuwa marka ay nebiga kula joogaan arrin dan guud ah ee arrin guud laga wada shaqaynayo waa kuwa aan iska tegin ilaa uu fasaxo waxay culimmada qaarkood tilmaameen aayaadkani waxay ku soo degeen ghaswadii waxa weeyaan iyo duulaankii alkhandaq ee axzaab gaaladu ay isu soo bahaysteen nebiga sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiis ee ay yahuud iyo gaalo iyo quraysh iyo wax alla waxay helaan ay isa soo bahaysteen ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam dee markii uu arkay inaanay dadka muslimiinta ah tiradooda iyo dad u bandhigi yacni u birdhigi karo bannaanka ugu bixi kara anay inaanay ahayn ayaa waxa uu yidhi god weyn ha lagu soo wareejiye madiina oo faraska orodka badanna aanu ka boodi karin oo aanu ka tallaabi karin dadka soconayana hadalkooda baddaa marka khandaqii iyadoo madiinaha reeraheeda laga qodaayo ayaa waxaa la yidhi kuwa munaafiqiinta ihi aayar bay kolba mid baa dusi jiray oo iyagoo dhuumanaya oo dee dantaa guud amarka jaamicii waa wax alla wixii maslaxa caam ah ee laga wada shaqaynayo marka dantaa guud iyadoo lagu jiro ayaa ay kolba hoosta ka dusi jireen marka alla wuxuu tilmaamayaa mu'miniintu kuwa baxa ma aha ilaa ay fasax qaataan marka arrin caam ah la hayo laakiin kuwa munaafiqiintii dee way dusi jireen ilaahayna waa ka warhayaa oo ilaahay waa og yahay kuwa iyagoo dhuumanaya dusaya ee meelaha intay isku toosiyaan gidaarada iyo dadka ka dhuumanaya inay danta guud iyo waxa weeyaan waxyaabaha masaalixda caamka ah inay muslimiinta kala qayb galaan kuwa ka dhuumanaya dabadeed ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay in amarka nebiga khilaaf la khilaafo laga digtoonaado oo rabbi waxa uu yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim amarka nebiga ha ka digtoonaadaan kuwa khilaafaya inay fitna ku habsato ee haleesho imtixaan adduunyo ama cuquubo aakhiro darani ay ku dhacdo halkaa waxaa laga qaadanayaa cuquubatu mukhaalafati amri rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam amarka rasuulka in la khilaafo la dhinac maro cuquubada iyo dhibka ay leedahay wax daran inay tahay oo wax fudud aanay ahayn waxyaabaha sii tilmaamaya aahaarta waxaa ka mid a mukhaalafada nebigu wax fudud inaanay ahayn sufyaan ibnu cuyayna waxaa laga wariyey inuu yidhi waxaan maqlay maalik ibnu anas oo intuu nin u yimid uu ku yidhi yaa abaa cabdillaah min ayna uxrim halkeen xajka ka xidhaa qaala min dilxulayfa min xaysu axrama rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi war miiqaadka dilxulayfe ka sii xidho halkuu rasuulku ka xidhay ayuu maalik ku yidhi ninkii su-aasha weydiiyey fa qaala innii uriidu an uxrima min almasjid min cindi alqabri wuxuu yidhi maaligow anuu waxaan doonayaa inaan masaajidka nebiga ka soo xidho xajka ama cumrada oo weliba qabriga nebiga agtiisa aan ka soo xidho qaala laa tafcal fa innii akhshaa calayka alfitna wuxuu yidhi war sidaa ha yeelin fitnaan kaaga baqayaa haddaad sidaa samaysee fa qaala wa ayu fitnatin fii haada innamaa hiya amyaalun asiiduha wuxuu yidhi oo fitnada ku jirtaa maxay tahay dhowr mayl unbaan siyaadiyo halkaad iga lahayd dulxulayfe ka xidho unbaan dib u yaro noqday waxoogaa dhowr mayl oo masaajidkan ka soo xidhanayaae maxaa ka macno ah waa un masaafo yar unbaan kordhiyey fa qaala wuxuu ku yidhi imaamu maalik wa ayu fitnatin acdamu min an taraa annaka sabaqta ilaa fadiilatin qasara canha rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi oo fidnada ka weyni maxay tahay inaad isu aragto inaad fadli uu rasuulku gaadhi waayey uu ka gaabiyey adigu aad gaadhay ilaan halkuu nebigu asteeye uu tilmaamay waad igan diiday yidhi anuu dib baan u noqonayaa macnaheedu waxay tahay afkabaha ka odhane dee wuxuu rasuulku gaadhi waayaan anuu gaadhay wuxuu garan waayaan gartay marka wuxuu yidhi nebi maxamed in la khilaafo ood isu tusta adigu fadli uu garan waayey inaad gaadhood garatay oo fidnada ka weyna halkay ka imanaysa maalik waxa uu yidhi innii samictu allaha yaquul falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim wuxuu yidhi war hoy dhegayso waxaan maqlay alla oo leh ha ka digtoonaadaan nebiga kuwa khilaafaya inay fitna ku dhacdo ama cadaab xanuujiyaa taabto marka fitno ayuu ku tilmaamay sunnaha nebiga in la khilaafo cadaabkuna wuxuu noqon karaa mid degdeg oo adduunyada qofka loogu soo dedejiyo waxaanuu noqon karaa mid aajilahoo dib loogu dhigo aakhiro oo xadiidkii salama ibnuulakwace imaamu muslim uu soo saaray nin ayaa nebiga agtiisa bidixda wax ku cunay fa qaala kul biyamiinik nebigu wuxu yidhi war midigta ku cun qaala laa astatiic wuxuu yidhi kari maayo qaala la statacta haba karin buu yidhi wuu habaari nebigu sala allahu calayhi wasalam maa manacahu ila alkibru famaa rafacaha ilaa fiih ninkaasi inuu midigtiisa ku cuno kibir mooye wax kale uma diidin gacantii afka ma gaadhsiina waa qallashay cuquubo degdegaa ku dhacday sow midigtiisii oo caafimaad qabtoo nebigu amray ma diidin inuu ku cuno ciqaab degdegaa ku soo degto gacantii waa qallasho afkaba ma gaadhsiin marka waxaa laga qaadanayaa halkaa dee qofku hadduu sunnaha nebiga khilaafo wuxuu halisu yahay cuquuba inay ku dhacdo ciyaadan billaah waxaa kaloo nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam kamaa fi saxiixayn min xadiidi abi hurayra amaa yakhsha aladii yarfacu ra'sahu qabla alimaam an yuxawil allaahu ra'sahu ra'sa ximaar war miyaanu ka baqanayn ninka imaamka hortii madaxiisa kor u qaadayo sujuudda iyo rukuucda ee imaamkii oo rukuucsan ka hortoosaya ama imaamkii oo sujuudsan ka hortoosaya kaasi miyaanu ka baqanayn madaxiisa madax dameer alla inuu ka dhigo cuquubada xanuunkaa iyo dhibaatadaa leh inay ku dhacdo miyaanu ka baqanayn waayo inamaa jucila alimaamu liyutama bihi faidaa kabara fakabiruu waidaa qara'a fa ansituu imaamka waxaa loo yeelay in lagu daydo oo la daba socdo eh in la hor socdo looma samayn dee markuu imaamkii khilaafo sunnada rasuulka uu meel kaga dhaco cuquubadaasi inay ku dhacdo miyaanu ka baqanayn waa arrin halisa saciid ibnu musayibna waxaa laga wariyey inuu nin arkay salaada subax yacni waagu markuu baryey yacni laba ragcadood wax ka badan tukanaya oo rukuucdiiyo sujuudda badinaya waayo markuu waagu baryo waxaa sunno ahun labada ragcadood ee fajarka ka horreeya ilaan witri way soo dhammaatay mar haddii la addimo waagii uu baryey dee labada ragcadood ee sunnada ee subaxa ka horraysa mooye salaad kaloo sunno oo meeshaa ku jirta oo bannaani ma jirto marka wuxuu arkay nin labadii ragcadood ka badinaya oo weliba rukuucdiiyo sujuuddana badinaya fa nahaahu markaasaa saciid ibnu musayib wuxuu ku yihi war ka joog sunno maahee fa qaala yaa abaa muxamed yucadibuna allahu cala asalaa wuxuu yidhi abuu muxamedow oo ma salaad buu ilahay igu cadaabaya salaad baan tukanayaa qaala laa walaakin yucadibuka calaa khilaafi sunna wuxuu yidhi may salaad kugu cadaabi maaye alle eh sunna khilaafku kugu cadaabaya sunnihii baad khilaaftay oo halkan laba ragcadood nebigu tukada buu yidhi adna waad ka badisay khilaafka sunnadaa lagugu cadaabayaaye salaad lagugu cadaabi maayo aahaartaas waxaynu ka qaadanaynaa iyo nusuustaas sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam in lagu sugnaado lagu sifoobo inay waajib tahay in laga baydhaana aanay bannaanayn oy xaaraan tahay qofka ka baydhana inuu halis u yahay dee cuquubo iyo cadaab inuu ku dhaco waxa weeyaan calaa sabiili almithaal midigta in lagu cuno dee dadka qaarkood way iska fudaydsadaan waxaa laga yaabaa casuumad ama weliima haddii loo soo dhigo inuu bidixdiina wax ku cabo midigtiina ku cuno yidhaahdo koobku inuu wasaqoobaan ka baqanayaa sharaabkana bidixdaan ku cabayaa midigtana hilibkii baan ku googoosanaya marka kaasoo kale waa inuu fahmo adeer koobkan ama dee adiguba waad ka leefiyo waad ka murdino waad ka hagaajin ama waaba la nadiifine sunnaha nebiga ha khilaafi sunnaha ka horreeya oo ka xoog badan koobkaad ilaalinayso sunnaha nebiga ka horreeya waxaa ka mid a garhka in lala baxo waa sunnihii nebiga sala allahu calayh wasalam waa quruxda ragga ma aha nebi maxameduna ambiyadii ka horraysay sunnadoodii soo jireenkahayd weeye yacni waa kii haaruun ku lahaa walaalkii yabna umma laa ta'khud bilixyati walaa bira'si marka yacni waxaynu halkaa markaynu aayaddaa soo maranaynu tilmaanee yacni laa ta'khud bilixyati walaa bira'si garhka hay qaban markuu leeyahy waxaa laga qaadanayaa dee garh inuu lahaa waayo qof garhmaleeti on waxba lahayn dee halkee la qaban garh buu lahaa markaa sunnadii ambiyadana garhka waa ka mid ahaa inay garhka la baxaan nebi maxamedna sala allahu calayh wasalam dee amar baabuu ku bixiyey acfu lixa wa qasu shawaari guntiga in la gaabsadaa ka mid ah dumarkaa la yidhi dheereeye raggana gaabsada dee waxa weeyaan inay raggiina dhulka jiidaan dumarkiina gaabiyaan oo kubka dhexdiisa kubka bartankiisa ay gaadhsiiyaan dee waa waxa weeyaan tagayuru lmawaasiin waa mawaasiintiibaa isbedesho mafaahiimtiibaa dhinaca kale isku rogtay oo dadkii layidhi gaabiyana way dheereeyeen kuwii dheereeye layidhina way gaabiyeen haweenkiibaa nisfu saaqa maraya kubka bartankiisa waa kii hadda ragga sunnada u ahaa raggiina surwaalkii kabaa hoostiidu maraya ama guntigii yacni marka la eego nadaafadda iyo marka la eego sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam dhinac walba sida fiicani waa guntigaaga kor inaad u majirtood u qaado carabtii horaa odhan jirta wa cala nisaa'i jaru duyuul haweenkay saarantay faraqa inay jiidaan laakiin ninka raggee shaqaynaya ee reerka oodaya ee xoolaha soo xaraynaya ee camalkiisa iyo ganacsigiisa wata gooruu mara jiida maba haleelayaba iyo faraq dhulka maraye kor buu u majiiraya maradiisa marka calaa kullin guntiga kor in loo qaadaana waa sunnihii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo waajib weeyaan kuraamaha inuu guntigu ka sarreeyo in la dhaafiyo oo kubka la gaadhsiiyana waa mustaxabo waa fadli badan tahay waajib ma aha laakiin way fiicanta oo ajar badan baa laga helaya oo waa sunne laakiin wujuubku waxa weeye kuraanta halka mawdiculwuduuga ee weysadana lasoo gaadhsiiye cagaha marka la maydhayo kacbaynkaa waa inuu guntigaagu aanu hoos uga dhicine uu ka sarreeyo laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alcaraji xarajun walaa cala almariidi xarajun waxaa kaloo aayaadkan ku sugan kuwii naafada ahaa ama indhoolayaasha ahaa ama waxa weeyaan bukay ayaa xarajkiiyo dembiga laga kor qaaday oo alla waxau ihi kuwaa dembi kama saara waxaanay karayn laguma kalifin oo laa yukalif lahu nafsan ilaa wascaha rafculxaraj dembigaa laga kor yeelay waxyaabo badan waa lagu fasiray oo culimmadu waxay u badan yihiin fii tarki alqitaal inay dagaalka ka tagaan kuma dembaabayaan waayo dee cudurdaar bay haystaan cuntadii wax lala cunayeyna laguma dembaabayo waa lagu fasiray caamna waa laga dhigay oo wax alle waxaanay karayn hadday ka tagaan kuma dembaabayaan dadkaa cudurdaar kale loo cudurdaaray waxaa kaloo alla uu tilmaamay walaa calaa anfusikum an taakuluu min buyuutikum ilaa aakhiriha meelihii in wax laga cuno ay noo bannaanayd idan la'aan ee dhibaata iyo dembi aanad ku dembaabayn ayaa la xusay waxaa loogu horraysiiyey an ta'kuluu min buyuutikum guryihiinna inaa wax ka cuntaan maxalli oo kale wuxuu halkaa ku tilmaamayaa min buyuutikum wuxuu soo qadarayaa calaa xadfi mudaafoo wuxuu odhanayaa ey min buyuuti awlaadikum ubadkaad dhasheen guryahooda inaa wax ka cuntaan kuma dembaabaysaan idan la-aan oo dee waxaad doonataan aad u doontaan oo aad ka soo cuntaan oo wuxuu yidhi min buyuutikum guryihiinna dee xikmadi kuma jirto in la yidhaahdo gurigaagii baa la leeyahay kuma dembaabaysa waayo waa la yska garanayaa ninku gurigiisa inuu wax ka cuno dee ninna xaraj iyo cidhiidhi iyo diiqad ka dareemi maayo waa wax mafhuum oo la garanayo qur-aanka fasaaxadiisa iyo xikmaddiisuna waa ka xeel dheertay taa wax laysla wada garanayo inuu sidaa u tilmaamee wuxuu u jeedaabay culimmadu yidhaahdeen waxa maqsuudku yahay waa min buyuuti alawlaadi waalabnaa ubadkii la dhalay rag iyo dumarba guryahooda in wax laga cuno inaanay ku dembaabayn waalidkii oo buyuutikum buyuutu lawlaad ayaa looga jeedaa qaarkood waxay ku soo dareen wal imaa iyo addoommadii oo addoommadiinna guryahay lahaayeen inaad wax ka soo cuntaan ku dembaabi maysaan kadib waxaa la tilmaamay waalidkii aabbayaashii iyo hooyooyinkii iyo walaalihii iyo adeeradii iyo edooyinkii iyo abtiyaashii iyo habaryarihii kuwaana guryahoodii inaad wax ka soo cuntaan dembi iyo xaraj idinka soo gaadhi maayo waxaa kaloo la tilmaamay aw maa malaktum mafaatixahu waxaad mafaatiixdiisa hantideenna ku dembaabi maysaan inaad wax ka cuntaan marka maxaa looga jeedaa aw maa malaktum mafaatixahu maxaasinu taawiilku waxa uu ku tilmaamaya jamaaludiin alqaasimi wuxuu odhanayaa yacnii amwaalu lmar'i idaa kaana lahu calayha qayimun wa wakiil ruuxa xoolihiisa marka qofu wakiil uga yahay qof mas-uuli u ilaaliyo u hayo yaxfaduha isagoo u ilaalinayo wakiil uga ah qofkaa wakiilka ah ee ninkan hantidiisii u haya dee lahu an ya'kula min thamari bustaanihi wa yashraba min labani maashiyati wuxuu yidhi in bustaanku hayo midhihiisii uu ka cuno xooluhu hayo caanahoodii cabuu intifaaco dee way u bannaanta waxa uu yidhi markaa wa mulku lmiftaaxi fii kowniha fii yadihi wa xifdih inuu mafaatiixdooda hantiyena muraadka looga jeedaa waxa weeye gacantiisay ku jirtaayoo isagaa ilaalinaya hantidii marka inuu ku intifaaco wax ka cunuu ka cabo waa u bannaanta marka calaa kullin waxaa looga jeedaa uun aw maa malaktum mafaatixahu waxaydaan idinku lahayn ha yeeshee aa mas-uulka ka tihiin ama la idiin wakiishee gacanta ku haysaan eed ilaalinaysaan waad ku intifaaci kartaan bilmacruuf idinkoon ku xadgudbayn sida macruufkii wanaagsane dee curfan wa sharcanba laysla ogol yahay aw sadiiqikum waxaa kaloo lasoo reeboo la yidhi guryihii saaxiibadiinnana waxbaa ka cuni kartaan oo culimmadu waxay yidhaahdaan dee marka saaxiibkii la garanaayo inuu raalli ka yahay oo idan musbaqa in laga qaato aanu u baahnayn oo ridihiisa la og yahay ayaa loo banneeyey gurigiisii in wax laga cuni karo waxaa kaloo alla uu tilmaamay laysa calaykum junaaxun an ta'kuluu jamiican aw ashtaatan dembi idinkama saara inaa wada cuntaan ama gooni gooni u kala cuntaan waxay culimmadu yidhaahdeen markaa rafculxarajkaasi maaha macnihiisu rafculafdaliya macnaha kuma dembaabaysaan laakiin fadli badnaantii lama anfiino waxa fadli badan inaa wada cuntaan laakiin haddaa gooni gooni u kala cuntaanna ku dembaabi maysaan marka waxaa la yidhi laysa calaykum junaaxun waa rafcu lxaraji laa rafcu lafdaliya dembiga uunbaa la kor yeelay laakiin fadli badnaanta lama kor yeelin oo jamaacada iyo wadajirkaa ka fadli badan gooni goonida iyo kala tagga dabeed alle waxa uu yihi faidaa dakhaltum buyuutan fasallimuu calaa anfusikum taxiyatan min cindi illaahi mubaarakatan tayiba markaa guryo gashaan nafihiinna salaama lababa waa lagu fasiray oo in looga jeedo nafihiinna ehelkii guryaha iyo walaaladiin salaama waayo had iyo jeer qur-aanka waxaa ku soo aroorta dadka mu'miniinta ah in lagulagu tilmaamo annahum ka nafsin waaxida naf keliya oo walaa talmisuu anfusakum marka la leeyahy nafihiinna ha ceebaynina looma jeedo qof yahow naftaada ha ceebaynin ee waxaa loo jeedaa dee laa yelmis bacdukum bacda walaaladiin ha ceebaynina marka walaalkaa naftiisii baa laga dhigay naftaadii inay tahay waayo dad muslimiintu dee waa ka jasadin waaxid waa ka nafsin waaxida marka fasallimuu calaa anfusikum idinku isa salaama maahee waa ehelkii iyo walaaladiinnii guryaha lahaa salaamaa looga jeedaa culimmada qaarna waxay yidhahdeen sida maxalliga oo kale maya waxaa looga jeedaa guriga aan cidiba joogin naftiinna salaama oo assalaamu calayna wa calaa cibaadi illaahi saalixiin malaa'igta joogtaa idinka radinaysa marka naftiinna iyo dadka saalixiinta ah salaan guud salaama taana waa lagu fasiray taxiyatan min cindi illaah waayo allaa jideeye assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhudan mubaarakatan dee waa duco way barako badan tahay oo dee ajarka laga helayaaba barako ugu filan oo soddon ajri in waxa weeyaan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh soddon ajar in laga helayo wa assalaamu calaykum keliya waa cashara waraxmatullahi haddaad raacisa waa labaatan wa barakaatuhu haddaad dhammaystirtana soddon xasano ama ajar in lagaaga qorayaaba barako ugu filan bilowgeedu waa mustaxab laakiin in la radiyaa waa waajib waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha marka laydin salaamee taxiyo laydinku salaamo tuko wanaagsan ku salaama ama iyada u celiya marka amarku wujuub buu keenaa haddii qariino ka sarfisa oo waajibnimada ka leexisa aan lahayn marka culimmadu waxay idhaahdaan ibtidaau salaam waa mustaxab laakiin jawaab celinteedu marka lagu salaamo inaad celiso waajib bay kugu tahay waxaa kaloo ilaahay ku gebagabeeyey suuradda waxa weeyaan mulkullah wa qudratuhu wa cumuumu cilmih wa jazaauhu licibaadihi calaa acmaalih ilaahay tabaaraka wa tacaala mulkigiisa caamkee wax walba uu leeyahay awooddiisa iyo cilmigiisa caamka ah iyo addoommadiisu waxay mutaysteen inuu marinayo oo ku abaalmarinayo alaa ina lilaahi maa fi samaawaati waalard qad yaclamu maa antum calayhi wa yowma yurjacuuna ilayh fayunabi'uhum bimaa camiluu wallahu bikulli shayin caliim allah waxau ihi subxaanah wa aqsamuu waa dhaarteen kuwii munaafiqiintahaa billaah ilaahay ayay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaartoodu intay taag iyo awood lahayd dhaartoodii ugu adkayd bay alle ku mareen oo maxay ku dhaarteen lain amartahum nebi muxamedow haddaad amartay ay bilkhuruuji ila aljihaadi jihaad inay u baxaan haddaad fartood amar ku bixiso layakhrujunna inay baxayaan oy baxayaan oonay ka baaqanayn qul waxaad ku tidhaha nebi allow laa tuqsimuu waxba ha dhaaranina taacatun macruufa ay taacatukum taacadiinna aada sheeganaysaan taacatun taaca weeyaan taacadaasoo macruufatun la yaqaano waa afka baarkiisa uurkiinna kuma jirto ina allaha allana khabiirun waa mid xogogaal oo gun og oo hoos u og bimaa tacmaluuna wax alla waxaa samaynaysaan waxaa muujisanaysaan iyo uurka waxaa ku qarsanaysaanba qul waxaad tidhaha nebi allow atiicu llaha ilaahay ateeca wa atiicu rasuula rasuulkana ateeca fain tawallow haddii aad jeedsataan ay tatawallow fa innamaa calayhi nebiga korkiisa waxaa ahaaday uun maa xumila wixii la saarey lagu kalifay oo waxyigiiyo risaalada inuu dadka gaadhsiiyaa wa calaykum idinkana korkiinna waxaa ahaaday maa xumiltum wixii laydin saaray oo ah inaad rumaysaan oo raacdaan wa in tutiicuuhu haddii aad rasuulka adeecdaan tahtaduu waad hanuunaysaan wamaa cala arasuuli rasuulkana korkiisa ma ahaanin ila albalaaqu gaadhsiin mooyaane gaadhsiintaasoo almubiinu ay ilbayinu cad ama almubiinu wax kala caddaynaysa wacada allaahu alla wuxuu u yaboohay alladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo minkum idinka idinka mid a oo wacamiluu saalixaati acmaasha wanaagsanna sameeyey layastakhlifannahum inuu arlada gacanta u gelinayuu madax uga yeelayo fil ardi arlada dhexdeeda inuu madax uga dhigayo khaliif kama istakhlafa siduu u khaliif yeelay ee madax uga dhigee maamulka ugu dhiibay aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey sidii reer banu israa'iil oo kale markii la daciifsaday dabadeed uu waxa weeyaan maamulka gacanta u geliyey walayumakkinanna waxaan u makan siin doonaa oo gacanta u gelin doonaa lahum iyaga diinahum diinkoodii alladii diinkaasoo irtadaa rabbi u raalli uga noqday lahum iyaga waana diinu lislaam waradiitu lakum alislaama diina walayubadilannahum waxaanu ugu bedeli doonaa oo ugu bedeli doonaa min bacdi khawfihim cabsidooda dabadeed amnaa nabadgelye ayuu ugu bedeli doonaa waxaasoo tamkiin iyo istikhlaaf iyo nicmoa muxuu ugu manaystay waayo yacbuduunanii waa jumlo musta'nafaa oo fii mowdici tacliil ah waayo yacbuduunanii anigoo keliya i caabudayaan oo laa yushrikuuna ilama wadaajinayaan bi ay bicibaadatii cibaadadayda shay a waxba ilama wadaajinayaan oo anay i badhax tirayaan waman kafara ruuxa gaalooba ee dafira bacda daalika ay bacda daalika tamkiin yacni maamulkaa iyo tamkiinkaa gacanta loo geliya arlada dabadeed qofka gaalooba macnaha waa kufraanu nicam oo nicmadaa qofka ka gaaloobee ka garaabi waaya fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alfaasiquuna kuwa taacada rabbi ka baxay weeyi wa aqiimuu ooga alsalaata salaada ooga oo wa aatuu siiya azakaata sakadana ciddii mutaysatay siiya wa atiicu rasuula rasuulkana ateeca lacallakum turxamuuna likay turxamuu si laydinku naxariisto laa taxsabanna haw malaynin oo haw malaynin nebi allow aladiina kuwii kafaruu gaaloobay mucjiziina inay cajsi gelin karaan ay rabbahum rabbigood inay ku cajsi gelin karaan fil ardi arlada dhexdeeda oo arlada haddaanay ku cajsi gelin karin oonay kaga baxsan karayn oo amarka alle ku soo gaadhayo oonu gafayn oo haddaan macirkay ku cajsi gelin karaan may laakiin arlada waxa loo cabiray uun dee likownihim fiiha arlada way degan yihiin oo way joogaan marka halkay joogaan hadday ku cajsi gelin waayaan meel aanay gaadhi karayna hadalkeeda badda waa min baabi alawlaa waalaxraa wamaawaahum oygooduna annaar naarta jahannama weeyi walabi'sa almasiiru meel loo noqdana jahannamaa ugu xun ciyaadan billaah yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow liyastaadinkum idan ha ydin weydiistaan aladiina kuwii malakaday hantiday aymaanukum midigyadiinnu iyo waladiina kuwii lam yabluquu aan gaadhin alxuluma qaangaadhka oo xulum waxaa looga cabiray liannahu yabluqu bilixtilaam hadduu habeenkii riyooduu biyo arko dee waa ku qaangaadhayaa da'dii hadday u buuxsanto shan iyo tobankana waa ku qaangaadhayaa sidaasaa xulumka looga cabiray iyo waladiina kuwii lam yabluquu aan gaadhin alxuluma qaangaadhka kuwii aan gaadhin aan ixtilaamna isku arag da'duna u buuxsamin minkum xaala idinka idinka mid yihiin halaatha maraatin saddex jeer ha ydinka fasax qaataan oo waa maxay saddexdaasi min qabli salaati alfajri salaada subax horteed haydanka idan qaataan wa xiina tadacuuna markaad dhiganaysaanna hiyaabakum dharkiinna min adahirati xilliga duhurka ee hadhgalka markaad dharka iska dhigaysaan ee qayluushanaysaanna haydinka fasax qaataan wa min bacdi salaati alcishaa'i salaada cishaa'i dabadeedna haydinka fasax qaataan halaathu cawraatin ay hunna iyagu awqaaddaa lasoo tilmaamay halaathu cawraatin saddex cawro weeyaan oo lakum idinka idiin sugan marka awqaaddaas ay suurowdo cawradiinnu inay kashifantay ama indhahoodu ku dhacaan waxaan habboonayn dee waa inaanay idan la-aan ku soo gelin ay idan qaataan laysa maahani calaykum korkiinna iyo walaa calayhim iyaga korkooda toona junaaxun wax dembiyihi masaara bacdahunna saddexdaa waqti ee cawrada ah wixii ka dambeeya kuma dembaabayaan hadday idiin soo galaan idan la'aan tawaafuuna waayo waxaa lagu cileeya hum iyagu tawaafuuna waa kuwa idinku wareegaya calaykum korkiinna oo mar walba idiin soo gelayo dee idiins adeegaya oo dee galaabaxooda iyo adeegooda uu badan yahay bacdukum badhkiin ay taa'ifun wuxuu ku wareegayaa calaa bacdin barhka kale oo idinna waxaa ugu wareegaysaan inaad adeegsataan iyana waxay idinku wareegayaan inay idiin adeegaan alla waxau ihi kadalik ay kamaa bayana allaahu tilka alaayaat sida ilaahay aayaadkaa hore u soo caddeeyey ayaa yubayinu allah ilaahay idinku caddaynaya lakum idinka alaayaati aayaadka wallaahu alla caliimunkii cilmi badan weeyi xakiimun ee xikmad badan waidaa balaqa markay gaadhaan alatfaalu caruurtii minkum xaala idinka idinka mid yihiin alxuluma qaangaadhkii markay gaadhaan falyasta'dinuu iyaguna ha idan dalbaan oo fasax ha idin weydiistaan kama ista'dana siday u idan dalbeen alladiina kuwii min qablihim iyagaba ka horreeyey ee hortood qaangaadhay kadalik ay midla dalika atabyiin caddayntaannu aayaadka hore soo caddaynay oo kale ayaa yubayinu allah alla wuu caddaynaya alla kum idinka idinku caddaynaya aayaati aayaadkiisa wallaahu allana caliimun kii ogaal badan weeyi xakiimunee xikmad badan waalqawaacidu kuwii fadhiistay oo min annisaa'i haweenkii ka mid ah dhalmada ka fadhiistay iyo caadada iyo guur inay damcaanba ka fadhiistay oo waa jamcu qaacida waalqawaacidu kuwii fadhiistay ee damac rag iyo dhalmo iyo shahwo intaba ka fadhiistay oo min annisaa'i haweenkii ka mid ah allaati haweenkaasoo laa yarjuuna aan rajaynayn nikaaxan guur falaysa ma ahanin calayhinna korkooda junaaxun dembi kama saara an yadacna fi an yadacna inay iska dhigaan hiyaabahunna maryahooda oo looga jeedo jilbaabkii oo ibnu mascuud waxaa odhanaya huwa aljilbaabu warida waa maradii iyo jilbaabkii sare waxa laga fudaydiyey ee maaha dee maryaha inay dhigato marka hiyaabahunna dharkoodaa saroo jilbaabka ah inay iska dhigaan kuma dembaabayaan maxaase shardi u ah hayra mutabarijaatin ay hayra mudhiraatin kuwa muujinaya kayrkood xaal ay yihiin biziinatin qurux muujinaya macnaha iyagoon quruxdooda muujinayn inay jilbaabkii iska fudaydiyaan waa loo banneeyey wa an yastacfifna inayse dhowrsoonaadaan oo iska xidhnaadaan ayaa khayrun lahunna u khayr badan wallaahu allana samiicunkii maqal badan weeyi caliimunee cilmi badan laysa ma ahaanin calal acmaa indhoolaha korkiisii xarajun dembi ma saara walaa cala alacraji kii laangadhaha ahaa ama naafada ahaa korkiisana ma saara xarajun dembi walaa cala almariidi kii bukayna korkiisa ma saara xarajun dembi ay fii tarki alqitaali dee jihaadkii hadduu ka tago ama wixii aanu karayn ee uu ka tegay ku dembaabi maayo ama in wax lala cuno dembi ma aha walaa calaa anfusikum nafihiinna korkoodana ma saara xarajun dembi u soo qadaro an taakuluu fii an taakuluu inaad ka cuntaan min buyuutikum guryihiinna dee shaki kuma jira e ay min buyuuti awlaadikum ubadkiinna guryahoodii inaad wax ka cuntaan kuma dembaabaysaan aw buyuuti aabaa'ikum ama aabbayaashin guryahooda aw buyuuti ummahaatikum ama hooyooyinkiin guryahooda aw buyuuti ikhwaanikum ama walaaladiin guryahooda aw buyuuti akhawaatikum ama hablaha walaalahaydin guryahoodii aw buyuuti acmaamikum ama adeeradiin guryahoodii aw buyuuti cammaatikum ama eedooyinkiin guryahoodii aw buyuuti akhwaalikum ama abtiyaashin guryahoodii aw buyuuti khalaatikum ama waxa weeyaan habaryarihiin guryahoodii aw maa ama shay xaggii inaa wax ka cuntaan ku dembaabi maysaan kaasoo malagtum aahanateen mafaatixahu mafaatixahu mafaatixdiisa aahanateen oo idinku mas-uulaa ka tihiin oo laydin wakiishay waa wixii laguu dhiibteed wakiilka ka ahaydeed ilaalinaysay dee inaad wax ka cunto oo ka cabtaa bilmacruufi way kuu bannaanto oo ku dembaabi maysid aw sadiiqikum ama saaxiibkiin gurigiisii inaad wax ka cuntaan ku dembaabi maysaan laysa calaykum korkiinna ma ahaanin junaaxun dembi ma ahaanin an taakuluu fii an taakuluu inaad wax cuntaan jamiican ay mujtamiciina xaalaatiin kuwo wada jiro oo wadaagaya aw ashtaatan ay mutafariqiina ama xaal atiin kuwa kala tagsan oo gooni gooni u kala cunaya labada midna ku dembaabi maysaan marka dembigaa lagaa rafciye laakiin fadliga lama rafcin oo inaa wada cuntaan baa ka afdalsan inaa kala tagtaan fa idaa dakhaltum markaad gashaan buyuutan guryo fasallimuu salaama calaa anfusikum nafihiinna macnaha ehelkeedii iyo dadkiinnii ku jiray dee salaama weeyi taxiyatan salaan oo min cindi illaah alla agtiisa ka ahaatay alla waxaa loogu nisbeeyey liannahu sharacahaa isagaa jideeyey oo inoo soo rogay taxiyadaasoo mubaarakatan la barakeeyey taasoo tayibatan wanaagsan kadalika ay midla dalika tabyiin caddayntaa horoo kale ayaa yubayinullah alla uu caddaynaya lakum idinka alaayaati aayaadka idinku caddaynaya lacallakum tacqiluuna likay tacqiluu si ha u garataanoo wuxuu fahamtaan inama almu'minuuna mu'miniinta dhabtee dhammayskiihi waxay ahaadeen uun aladiina kuwa aamanuu rumeeyey billaahi alla rumeeyey iyo wa rasuulihi rasuulkiisa rumeeyey waidaa kaanuu markay ahaadaan macahu ay maca arasuuli rasuulka la jirkiisa markay ahaadaanna calaa amrin arrin korkiina ay ahaadaan arrinkaasoo jaamicin kulminaya arrin guud oo kulminaya markay ku sugan yihiin ee rasuulka la joogaan ee arrin guud oo caama laga shaqaynayana lam yadhabuu ma tagaan xataa yasta'dinuuhu ilaa rasuulka ay ka idan dalbaan ina aladiina kuwa yastadinuunaka waa jumlo hor loo markaa bilaabanaysa ina aladiina kuwa yasta'dinuunaka kaa idan dalbayaa nebi muxamedow ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa yuuminuuna rumaynaya billaahi alleh iyo wa rasuulihi rasuulkiisa faida staadanuuka marka ay kaa fasax dalbaan libacdi shaanihim arrimahooda qaarkood faadan u idan liman shi'ta ka addoonto oo minhum iyaga ka mida wastakfir u dembi dhaafi dalab lahum iyaga allaha ilaahay uga dalab waxaa halkaa la ishaarayaa anna ficlahum khilaafu lwlaa oo u dembi dhaaf dalab waxaa loo leeyahay marba haddii arrin guud la hayo haba wanaagsanaadaanoo mu'miniinba ha ahaadaane haddana haddayba fasax dalbadeen waa si laga wanaagsan yahay walow dembi bayuu noqone marka mar hadday si laga habboon yahay ku dhaqaaqeen ilaahay dembi dhaafu weydii waayo ina allaaha alleh hafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimunii addoommadiisa u naxariista laa tajcaluu ha ka yeelina ducaaa arasuuli baynakum laba tafsiir baa ku jira in laga dhigo ducaada masdarun mudaafun lifaacilihi iyo in laga dhigo masdarun mudaafun ilaa mafcuulihi masder faacilkiisii loo idaafeeyey haddii laga dhigo macnuhu wuxuu noqon laa tajcaluu ha ka yeelina ducaaa arasuuli rasuulku yeedhmada uu idin yeedhayo baynakum idinka dhexdiinna ka ducaa'i bacdikum barhkin yeedhmadiisa uu bacdan barhka kale u yeedhayo kale ha ka dhigina macnaha rasuulku marka uu idin yeedhu wax idinku baaqo ha ka dhiganina yeedhmada rasuulka taa idinku isku yeedhaseen oo kale oo maxay ka dhigtaa dee ajiiba oo maqla ijaabadiisu waa waajibe yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuul idaa dacaakum limaa yuxyiikum waxaa la yidhi alla iyo rasuulkiisa ajiiba markay idinku yeedhaan wax idin noolaynaya marka rasuulka yeedhmadiisa iyo baaqiisa inaad ajiibtaan dee waa waajib laakiin dadka kale da waad khilaafi kartaa marka yeedhmada iyo baaqa rasuulka ha ka dhigina kiina oo kale ee markuu wax idinku yeedha maqla oo u dhega nuglaada waa tafsiir oo markaa ducaaa arasuuli rasuulka weeyaan ka yeedhayaa oo waa masdarun mudaafun lifaacilihi marna waa masdarun mudaafun ilaa mafcuulihioo ka loo yeedhayaa rasuulka ah ila mafcuulkiisa markaa loo idaafinaya masdarka markaana macnuhu waxa uu noqon laa tajcaluu ha ka yeelina ducaaa arasuuli rasuulka yeedhiddaa u yeedhaysaan maaha isagu idin yeedhayo yeedhmadaa idinku rasuulka u yeedhaysaan ha ka dhigina ka ducaa'i bacdikum bacda saa idinku isugu yeedhaan oo markaa idinku isu baaqaysaan dee muxamedow iyo caliyow iyo hebelow baa istidhaahdaan rasuulka markaa u baaqaysaan yaa muxamed maxamedow ha odhanina sidii acraabta laakiin waxaad tidhaahdaan yaa rasuul allah yaa nebiy allah oo xurmada iyo sharafka uu rasuulku lahaa ee xataa ambiyada kale uu kaga duwanaa waxaa ka mid a ambiyada kale qur'aanka yaa zakariya yaa yaxyaa yaa yahuudu yacni waxaad arkaysaa yaa nuuxu magacoodaa loogu yeedhaa qur-aanka ambiyada kale laakiin arki maysid qur-aanka nebi maxamed oo yaa muxamedu loogu yeedhayo yaa ayuha nabiyu yaa ayuha rasuulu mooyaane culimmadu waxay yidhaahdeen xataa ilaahay hadduu magac dhabo nebigiisa muxamed ah wuxuu raaciyaa qariino tusinaysa rasuulnimadiisa oo wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul muxamed baa la magacaabay laakiin markiiba maxaa la raaciyey qariinat risaala maa kaana muxamadu abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi waa la magac dhabay laakiin markiiba risaaladaa la raaciyey markaa nebi muxamed ilaahay hadduu sidaa u xurmeeyey u xaqsiiyo u weyneeyey dee idinkuna muxamedow ayara iska odhanine risaalada iyo nubuwada ugu yeedha yaa rasuulallaahi yaa nebiyallaahi waxay halkaa culimmadu ka qaateen markay baabul adabka ka hadlayaan culimmadu maadaama ay nebi maxamed dhaxleen oy dhaxalkiisii xambaarsan yihiin ardaygu muxamedow inaanu iska odhan macallinkiisiiye yaa shaykh ama yaa ustaadii yaa mucallimi laakiin hebelow waa idabdara inaad tidhahdo macallinkii wax ku barayay waayo aadaabta nebi maxamed lagula dhaqmayo nasiib iyo qayb bay ku leeyihin culimmadu ilan dhaxalkiisii bay xambaarsan yihin marka hebelow ha iska odhane sheekhaygiiyow macallinkaygiiyow edab ugu yeedh alla waxau ihi laa tajcaluu ha ka yeelina ducaaa arasuuli rasuulka yeedhmadiisa iyo baaqa uu idiin baaqayo ama yeedhidda isaga loo yeedhayo labaduba waa laba tafsiir oo saxae baynakum dhexdiinna ka ducaa'i bacdikum barhkin yeedhmadiinna bacdan barhka kale uu yeedhayo kale qad yaclamu allaahu alla wuxuu og yahay alladiina kuwa yatasallaluuna kuwa siibanaya ee minkum idinka idinka mida waa kuwii munaafiqiinta ahaaye liwaadan iyagoo cid ku gabanaya oo marka danaha caamkaa laga shaqaynaya sida xafrulkhandaq sida godkii madiine ku wareegsanaa markii la qodayay oo kale intay cid isku toosiyaan ama gidaar ama geed si aanu nebigu u arag ayay ka dhuuman jireen oo ay sidaa ku bixi jireen marka alla waa og yahay kuwa idinka siibanaya iyagoo gabbanaya oo meel gabbaad ka dhiganaya oo isku toosinaya si aan loo arag alla waxau ihi falyaxdar ha ka digtoonaadaan aladiina kuwa yukhaalifuuna khilaafaya can amrih ee can amrihi diini amarka nebiga ee diiniga ah kuwa dhinac maraya ha ka digtoonaadaan an tusiibahum inay haleesho fitnatun fitna inay adduunyada ku haleesho oo la imtixaamo aw yusiibahum ama uu haleelo cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiyaa alaa hooyaay inna lilaah alla ayaa iska leh maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan oo dhan iyo walardi arladaba qad yaclamu ilaahay dhab ahaan buu ogyahay maa waxa antum idinku calayhi korkiisa aa ku sugantihiin xaaladda iyo sifada ku sugan tihiin iimaaniye nifaaqba wuxuu yahay alla waa ogyaho waa arkaya wa yowma maalinna waa ogyahay rabbi maalinkaasoo yurjacuuna loo celinayo dhe dadka waa iltifaatun min alkhitaabi ila alghayba marka wa yowma maalinna alla waa ogyahay yurjacuuna loo celinayo dadka ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa loo celinayo oo fa yunabi'uhum dabeed uuga warramayo bimaa camiluu waxay sameeyeen wallaahu allana bikulli shayin shay walba caliimun kii u cilmi badan weeyi wallahu aclam